sidaa la socotaan waxaan ahay wasiirkii khaarajiga il horteed baan imid waddanka qaar idinla midii way soo la soo xidhiireen muddooyin badan laakiin waxaan goostay inaynu mar isu wada nimaadno oo dad badan baa jeclaa inay weydiiyaan safarkii aan nairobi ku tegey qorshahaygu wuxuu yahay sidaan wasaaradda u maamulayo waxyaabaha ii qabsoomay marka haddii aan horta ku bilaabo waxaan jecelahay haddaad saxaafaddii tihiid inaynu cilaaqaad wanaagsan yeelanno oo aynu wada shaqayno waayo shaqada wasiiralkhaarajigu iyo beesha saxaafaddu ma kala maarmaan waxa ugu weynaynu iibinaynaa haddaynu nahay reer somalilan waxa weeye qadiyadda somalilan qarannimadeeda gobonnimadeeda gooni-sutaaggeeda iyo sidaynu beesha caalamka uga qaybgeli lahayn waxaan qabaa idinku haddaad tihiin gruubskii saxaafadda ka joogay inaad hawshaa kaali weyn ka gashaan kana geli kartaan mesajka aad dirtaan ama hadalka aad bixisaan ama warbixinta aad bixisaan ee waddanka ka bixisaanna inuu ahaado awalan mid danta iyo qarannimadeenna iyo midnimadeenna taageersan qofka suxufiga waanu marka hore ka fikiraa intaanu wax qorin waxaanaad qoraysaa maxay waddanka yeelaysaa maxay suu kordhinaysaa markaa waxaan tala ku bixin lahaa inaynu wada shaqayno waxaynu ka qorayno dalkeenna iyo dadkeenna iyo ummaddeenna inay ahaado waxaynu caalamka ka iibinayno oo ogaataan inay dad badani waxaa qortaan akhrisaan taasi waa mid iga dardaaranah aanan jecla inaannu ku wada shaqayno waayo waxaan qabaa shaqadayda qaybta ugu weyn inaad idinku haysaan waxna igala qaban kartaan inaannu ka wada shaqayn karno ta labaad wasaaraddeena iyo intaynu iminka jiray waa dee dhowr iyo labaatan sano wasaare fara badan baa iga soo horaysay hawl fiican bay ummadda u qabteen anna waxaan iminka u imid hawshii la qabtay inaan halkii ka sii qaado howlaha ay wasaaradii horeysay iga qabteen ama haata wasaaradda dhisideeda ama wacyigelinta arrimaheenna debadda ama wadahadallada iminka socda inaan aniguna halkaa ay taalo ka sii dhaqaajiyo oo aan wax weyn ka qabto ayaa laii keenay ilaah inaan ka baryayaa inaan kii dhaqaajiyo noqdo waxaan jecelahay inaan awalan idin idhaahdo waxdee kolley waa ogtihiin intiina badan taariikhdayda iyo waxaan qaban jiray markii hore ku dheeraan maayo taa hase yeeshee waxaan doonayaa inaan idin idhaahdo ictiraafka nabadgelyada iyo dhaqaalaha waddanku waa arrimaha ugu muhiimsan ee aan aad iyo aad uga shaqaynayo nabaddaynu maanta haysannaa waa nabad aynu ku caanamaallay waddanno badanoo anigu aan ka soo shaqeeyo ama jeruusalaam ama gaaza ama darfuur nabadla'aan baa taalla marka waxaa mahad ilaahaya inaynu nabad buuxda haysanno inaynu nabaddeenna ilaashanno istaageersanno meelna uga soo wajeegno waddankeennu nabad ahaado waa muhiimiyadda ugu weyn ee wasaaradda khaarajku ay qabato midda labaad waxa weeye dhaqaale waxaynu u baahannahay waynu soo jirray hay-adaheennii baynu dhisannay dhaqaale ayuu waddankuu baahan yahay inaynu dhaqaalaha xoog weyn saaro oo khayraadka waddanku leeyahay ama ha noqoto batrool ama ha noqoto kalluun ama ha noqoto macdan ama beero ama dadkeeda inaynu taa horumarkee developmentkana shaqo xoogla ka qabno ta kale ii soo raacday igu weyn ee aan ku tala jiraa inaan xooggayga saaro waxa weeye qadiyadda ictiraafka gooniisutaagga iyo midnimada somalilan oo xilka ugu weynee isaaran uu yahay inaan qadiyadeenna iibiyo caalamka ka iibiyo geed dheer iyo geed hooseba u fulo oo aanan ka xishoon waxay danta ummaddu tahay albaab kastaan aan garaaco waxaan aaminsanahay hawl badan baa inoo qabsoontay wadahadallaa imi ka socda turkiga wadahadalladaasi waa bilow fiican intii hore wadahadallama ay jiri jirin waa guul aynu gaadhnay forum bolisiga aan ku shaqaynayaana waa mid bragmatica oo moderata oo ah in aynu engage garayno ama aynu la dhiilgarayno ama aynu la hadallo qof allayaalo qofkii dan inaga xidhan tahay taasi waa ajandahayga ugu weyn inaan la dhiilgarayno hay-adaha caalamka oo ay ka mid yihiin igaad ka mid tahay african unionka united nationska arab leaga islamic conferenceka commonwealthka wadanadeenu jaar ka nahay iyo wadanada ay taladu ka go'do security council memberska iyo visa security councilka AU-da waxaan ku tala jiraa inaan aad u safro laga yaabo inay qaar isweydaanaan wasiirkiiba jooga xaguu ka dhacay shaqadeeda ugu weyna waa safar iyo inaan qadiyadan iibiyo inta badan waan maqnaanayaa waxaanan ku maqaanaya waa dan ummaddu iyo dadkan ii dirtay waana hawl aan u jecelahay inaa igu taageertaan inta badan aan idin briefirayo polisiga aan ku shaqaynaya wuxuu noqonayaa mid transparent ah oon waxba laydinka qarinayn of course wixii confidential ah waa dee confidential bay noqonaysaa laakiin inaan idin tixgeliyo idinla socodsiiyaalka wax inoo marayaan waxna ay la qabataan ayaan idinka filayaa oo aynu gacanta iska wada qabsanno haddaynu nahay reer somaliland ku yar iyo ku weyn qaarannimadu iyo midnimadeennu aad iyo aad bay qof kasta oo somalilandana muhiim ugu tahay in aynu markaa taa ka wada shaqayno ayaa ugu muhiimsan markaa idinka waxaan idinka codsanayaa inaad dadaal xoog la muujisaan mas-uulinimo muujisaan istixgelisaan inaad waxaad diraysaan wax danteenna iyo ummaddeenna iyo qarannimadeenna xoojiya inay noqoto waxaa laga yaabaa inaad tirahdaan nairobi buu ku maqnaa muxuu ka duwan nairobi baan tegey sidaa ula socotaan waxa madaxweynaha iyo dowladda somalilan ku dhawaaqday inaynan marna marti uga noqonayn meel shir soomaaliya iyo dad kale wada joogaan somalilan waa ummad madax bannaan waa defacto dawlad jirta waa dawlad muddo jirtay oo nabaddeeda iyo xuduuddeeda iyo howlaheeda leh markaa waxaannu goosannay shirka ka dhacaya ee brussels ee lix iyo tobanka sebtembar dhacaya inaanaynu ka qaybgelin maxaanu uga qaybgeli laanahay waxaanu uga qaybgeli laanahay shirkaa waa shir loo qabanayo xukuumadda muqdisho iyo eu-da annagu dabcan waannu u baahannahay eu-da dhaqaalaannu u baahannahay wayna la shaqeeyaan waannu is aragnay waxaannu u sharaxnay qadiyadayada waxaannu u sharaxnay nimankii nooga yimid brussels iyo nimankaa nairobi ugu tegeyba in haddaannu nahay somalilan ay meel sare gaadhay halka maanta xamar marayso toddobiyo toban sano horteed baanu joognay xamar waxay isku daysaa in dadka hubka laga dhigo in wada hadalla la bilaabo eeda halkan waanu ka baxnay marka waxaan ugu sharaxnay aniga iyo wasiirka planninka sacad cali shire iyo tiimamka yagu aanu u sharaxnay dadka oo dhan in development planska yagu iyo prioritiska yagu iyo halka aanu maraynaa ay aad iyo aad uga sarrayso waddanku wuxuu samaystay national development plan vision buu leeyahay aragti buu leeyahay billars buu leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka wax dhintana waxtar badanna waanu u baahanay kana xishoon mayno inaannu albaab kasta garaacno oo wax nalala qabto oo waxtar nala siiyo innaku at the same time eegayna khayraadkeennii saynu u ilaashan lahayn unala soo bixi lahayn marka muhiimadda ugu weyn ee aan u tegey waxay ahayd taa berrinta tiim bay soo dirayaan way naga garowsadeen way arkeen inaannu qadiyadayadu ka gedisan tahay taxamar developmentkii halkaannu marana ay ka gedisan tahay sidaa awgeed waxaanu ka codsannay in waxa la yidhahdo special arrangements uu ka gedisan taxamar naloo sameeyo wadahadalladii baa noo socda waannu ku qancinnay berritay imanayaan tiib ka socda eu-da iyo daniida iyo david iyo world bank iyo donor communitiesku oo dhammi marka waxaannu ku tala jirnay inaannu berrito aragno la hadallo aad ugu sii sharaxno taana ugu weynaan u tagnay markaa taasay ahayd maybe halkaan ku joojiyo aan idinla wakhtiidin siiyo su'aalahaan bilaabaynaa su-aasha doontaan baa ay weydiinaysaan laakiin su'aalaha ay weydiinaysaan waa inay ahaadeen su'aalo ku lug leh shaqada aan qabto hadduu idin weydiiyo beesha reeheba shirkeeda maxaad ka qabataa waxaan ka jawaabayo maaha markaa min fadlag su'aalahaaga waa inay ku lug lahaadaan shaqada la ii diray waxaa la ii apointgareeyey ee ah maxaad ka raadinaysaa ictiraafka maxaad ka qabtaa wadahadallada xamar ka socda iyo somalilan sidee loo dhaqaajiyaa su'aalaha internationalka ah ee de shaqada aan aqaanin laygu yeelaya taasaad wax iga weydiinaysaa waxaa haweenka idin siin doona min fadlan
marka hore qofka su-aalaad baa qofku inagoo waktigeeda wuxuu badan lahayna qofka su-aalaad weydiin marka labaad su-aalaha hadduu qabo xagga dadadiini waa cusub waxaan ka codsanayaa interruption ama ka dhexgelis intii qof su-aal weydiinaya intiina mudnayaar ka dhex markuu jawaabta wasiirka bixinayaan ah dee barbisha layn wada noqon haddii la beerka leeyahay marka mawduuca ugu weyn baa siyaa su-aasha soo yaro dhow kor dhow hadal magacaygu waxa weeyaan waa maxamed garba waxaan ka socdaa warkiisa madaxa banaanka soomaaliya soomaaliya wasiir waxaan doonaya inaan weydiiyo su-aal ma xafiis dhawaan ee mudarogudu waxay bedeshay xafiiskii hore ee u qaabsisnaa soomaaliya xafiis cusub baa lasoo magacaabay oo musan yidhaahdo xafiiskaas somaliland way jiitay inuu ka shaqeysa inuu ka shaqeeyo ee dalka ilaa iminka u intu warbixin iyo inay go-aanka somaliland ka qaafashay iyada ka noqotay soomay saarin waxaad tagtaydameeroon kuli waa maqlantay arrintaasi xagee ku dambeysay ta kale waxaa jiray mashhuur ay soomaali ay filibin ay ka maalgeli soomaaliya oo ku saabsanaa dhinaca dhismaha wadada shaqada berbera iyo addis ababa berbera ka horto arrintaasi muddo waxaa soomaaliya talay arrintaa dhisa xagee ku dambeysay
waxaad weydiin karta maaragtay haddaad doonto laba saddex su-aalood israaci dabeetana markaa wada jawaabi labadaasaa ka jawaab waa yahay waad mahadsan tahay maxamed su-aasha horadi weydiisa waxa weeye hagguu arrinkii somalilan maanta yaallaa ee ku lug lahayd u n-ka xafiiskooda cusub ee loo magacaabay nairobi yani soomaaliya iyo nicholas kay nicholas kay horyoror informationalka waa qof aanan waan aqaano safiirka wuxuu ahaa ingiriiska ee suudaan ee waanu ila shaqayn jiray waa laga yaabaa inaa qaarkiin ku aragteen blogiisa isagoo itahaniyadeynaya hase yeeshee qaraarka ay somalilan ka qaadatay ka mid baan ahaa oon kala taliyey waxaanan aaminsanahay resolutionka lagu magacaabay isaga inuuna ahayn midina khuseeya in loogu talagalay nabadaynta soomaaliya hubka dhigiteeda federalismkeeda iyo hawl u ah dowladda xamar gaar u ah markuu halkan yimid dowladda somalilan waxay tidhi ma aan joogin laakiin waan la socday waxay tidhi xafiis dee halkan kaaga bannaani ma jiro waayo qadiyadaada iyo maandaydkaagu waa soomaaliya annana somalilan ba waa midaan ku waafaqsanahay waa midaan sapoort gareeyey waa midaan taladana ka qayb lahaa maxaynu u diidaynaa aynu leenahay inakanama khusayso waad ogla socotaa somalilan dhowr iyo labaatan sannadood bay iminka madax bannaan tahay peace keeping baa jooga amosom la yidhaahdo xamar anigu peace keepinadaan ka shaqayn jiray saad ula socoto khaasatan daarfuur iyo jerusalamba wakhtigan aynu maanta maraynaa wakhti aynuna ku baahannahay peace keepers ma aha nabad baynu samaysannay waddan gaaraynu nahay hase yeeshee waxaan qabaa in aynu waxyaabo badan ka wada shaqaynsan karro innanka iyo nicholas kay iyo xafiiska un-ku isagoona ku lug lahayn shaqada iyo xafiiskiisa aanu jiidnay waxaa laga yaabaa inaynu wadatashi ka wada yeelanno arrimaha security-ga arrimaha burxadeedda arrimaha terrorismka arrimo badanoo ina khuseeya xamarna khuseeyo oo laba wadanoo jaara ka dhaxeeya aynu kala hadli karnaa lamaan kulmin mana arkin doorkan wuu maqnaa wuxuu ku maqnaa abdisababa laakiin haddii aan arkana qadiyadayda bosithonkayga waa kaa dowladdu qaadatay laakiin waxaan nahay dad furan oo diyaar u ah inaannu la shaqayno oo aannu kala shaqayna tuwada ee shaqadiisu tahay maaha un-ko dham isagay hoos yimaadeen ninka ku-xiga waxaa la hahdaa philip waa deputy s r s g waan la kulmay waxyaabahaan kala hadlay kala kulmay waxaa ka mid a issueska security-ga issueska nabadgelyada waxaa dhacda marmar in hay-adahan un-kii meelahan joogaa ay marmar inakoon ogeyn goostaan inanahan soo shaqo tegina waxaanu aqbali karra maaha waa in inankaa ka mas-uula ajnabiga waddankan jooga xilkooda iyo mas-uuliyaddoodu ummadda somalilan iyo waddankeena ka mas-uula inankaa nabadooda ka mas-uula way leeyihiin security management teamskooda hawlahooda hase yeeshee inay nala shaqeeyaan oo war aan bixin waayo hadday yidhaahdaan ha soo shaqo tegina dhibaatay leedahay imbactay ku leedahay waayo haddii warcaynkaasi kii ingiriisku berigii hore sameeyey oo kale direen direen oo kale dhibaatuu inoo geysanayaa khaasatan xagga dhaqaalaha khaasatan xagga investmentska marka waynu la shaqaynaynaa wixii dan inaga dhaxeeya ina wada kulmin karaa ayaynu kala shaqaynaynaa khaasatan nabadu tahay iyo terrorism ta issuega berbera corridor berbera corridor waa issue aad iyo aad muhiim u ah waa qadiyad aan iminkana dad badan kala kulanay intaanan xataa shaqada soo gelila anigu aan qorsho badan ka sameeyo tiimam halkan keenay waxa weeye halbowlaheedii in lacag loo raadiya inaynu dhaqaale u raadina waa brioritigi noogu horeeya aad iyo aad buu madaxweynaha iyo wasaaradda planninka iyo investmentskeenuba ay ula socdaan dad baa iminka halkan naga tegaya last week inaannu ka shaqayno oonu raadinno kharash meeluu joogaba ayaannu diyaar u nahay dad badanoo interestna tusayna way jiraan oo waddana ay ingiriiska yihiin faranska mid yihiin oo diyaar u ah inay maalgelin iyo xaggeliyaan waa hawl inoo taalla waa hawl aynu ka wada shaqaynayno waana hawl aynu jecel lahay inay noo qabsanto haasaan kaga baxayno horta waxaad ogaataa waxaan inaynu nahay waddan xor ah waddan madax bannaan xuduuddeenna la yaqaano dhulkeennu degannahay la yaqaano taariikhdeennu mid jirtay oo waddan xor ahaa aan jira baynu nahay xuduuddada aynu leenahayna waa mid mucayana sida caalamka oo dhan dee xuduudada loo yaqaano wadannadii afrika ama asia ama latin america waraber gumaysan jiray xuduudo mucayana oo la yaqaano ayay leedahay marka xuduudada somalilan waa qaar mucayana waa qaar aynu naqaano waddanadaynu jaarla nahay ama ha noqoto puntland ama ha noqoto jigjiga ama ha noqoto jabuuti ama ha noqoto xamar ama ha noqoto kenya anigu waxaan aaminsanahay in wixii danteennu ku jirto aynu jaararkooda hadlayno ama xag nabadeed ha noqoto ama xag wax dayna wada khuseeya ha noqoto ama burcadeed inaynu cilaaqaad la yeelano shirarka ama wadahadallada uu madaxweynuhu sheegay uu leeyahay somalilan bay noo wada socotaa anigu aad ulama socdo exactly hadalladu waxay ahaayeen laakiin waxaan soo dhowaynayaa inaynu la hadalno oo wixii naga dhexeeya aynu kala hadalno innakoo ogsoon aaminsan inaan xuduudada aynu leenahay ee aynu la leenahay soomaaliyadii talyaanigu haysan jiray ay mucayin yihiin sida isagoo ah ama puntland ama soomaaliya ama galmudug qofka doonaan ha noqdaane dad madax bannaan oo la dhiilgarayn kara cid allayaale ciddii doonaysa ina waxinala qabsato ee wax inaga dhexeeya innaka oon at the same time tixgelinayna inaynu nahay waddan xor ah oo soo taagan oo jira jiritaankiisuna aan u fogayn xuduuddeennuna ay mucayin tahay oo ay ogsoon tahay puntland iyo soomaaliya iyo cid kastaaba waa is hadday ula socoto ma odhan karo oo aad dabiicadda dhankeeda annakaa qabsano reer annakaa degan ama maaragtay jigjiga reer hebel baa degan ama xarshid marka xuduuduhu way mucayin etoobiya teeda waa la yaqaanta kenya waa la yaqaanteenana waa la yaqaanaa marka wixii wada hadala ee aynu yeelan karo ciddii qadiyada naga dhexaysa diyaar baan nahay oo kale wargeysaayo
qaramada midoobay xaqiiqa ahaan maxay somalilan ka amisay maadaama xoogaadu tahay meesha kumaadweye su-aasha labaad waa mid shaksiyadaada hamigaaga siyaasadeed ee somalilan maxaa ku
ee su-aasha hore ee ah waxaad ahayd madaxda un ka ee maxaad ka qabtaa un ku waxay somalilan ka qabto intaanan shaqada ka imanin markaan goostay ee ummaddeedu ii yeedhay inaan waddanka u shaqeeyo waxaan la kulmay banki muqd inaan u mahadnaqo maadaamaan ahaa assistant secretary general hawl culusin aan u hayey jaamacadaha aan wadagala iga horreeyey dhow sano laakiin aan meel ka soo wadabaxnay inuu soo dhoweeyey waxaan markaa opportunity helay inaan qadiyadda somaliland u shaqo un ku sidaad ula socoto waa hay-ad caalamiya anu muddo badan baan u shaqeeyey waa hay-ad aan iminka u baahan nahay inaynu aad iyo aad ula shaqayno security councilkeeda memberskeeda secretary generalka laftiisa xafiiska d p eda layidhahdo qaabilsan ina qaabilsan inaynu xoog culus saaro oo aynu qadiyaddeenna u sheegno oo aynu waxay tahay iyo waxaynu dabacsan nahay aad uga dhargino waa muhiim waxay doonta yuunku ha qabto laakiin waxaynu qabnaa ka muhiimsan ilanka waxaynu aaminsanahay dadbayna xor ah xor ahaan jiray gobanimadoodii la soo noqday walaaladeen wadahadal inoo socdo un-kuna waa inay bosishonka safoort garaysaa sida quruxda badan aanu walaaya- walaaladeen uga kala baxayno marka inaynu inaku dadaal xoog la samayno oo waxay naga maqan ama un-ka ku maqan ama african unionka ama de hay-adaha kale caalamka ah aynu inaku kuwa de ina- inakaa baahan inakaa qadiyadeena u baahan anu sharxno inaynu inaku dadaal intii hore ka badan aynu gelinay un-ka iyo hay-adaha caalamka waxaana ku tala jiraa haddii ilaha ilaah inaan tago intaba wada hadal la yeesho qadiyadeena u sharxo telefishinkaygu waa maxay telefishinkaygu waxa weeye inaan geed dheer iyo geed hooseba u fulo inaan ummaddan ictiraafkeeda dhaqaalaheeda iyo nabaddeeda ka shaqeeyo waa su-aal ballaadhan oo u malaynaya waana u baahan tahay waqti dheerna aan ka hadlo laakiin haddaan soo koobo waxa weeye xilka i saarani in aan maadaama aan ahay mas-uulkii loo xil saaray inuu ummaddan maanta hawsheeda iyo ka shaqeeyo uu ictiraafnimadeeda iyo gobanimadeeda ka shaqeeyo inaan taa xilkayga ugu weyn saaro anigoo at the same time raadinaya dhaqaale dhaqaalaha iyo maxaa ictiraafka is- ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya waxaa laga yaabaa inaanu leenahay batroollo hay-ada batrooli joogaan waxaanu aaminsanahay anugu hay-addii ama qofkii aynu shilin siinaynaa ama batrool siinaynaa ama macdan siinaynaa inuu isaga qudhadiisu mas-uuliyad ka saarato ictiraafkeenna uu black sameeyo inuu diyaar u yahay inuu ha- hadduu yahay ingiriis iyo hadduu yahay faransiis iyo hadduu cid kale yahayba inuu qadiyadeenna iibiyo oo waxa la yaala wixii investments waddankan ama oil ama concessions ayna inoo leedahay de strategic benefit oo aynu ka shaqayno inaan labada isku xidhno oo ninkii ayna wax siinaynaa isna uu ogaado mas-uuliyadda saaran inay tahay inuu waddankan ictiraafkiisii keeno oo ka shaqeeyo hase yeeshee
aa Eh, taasi waxay su-aalihii aan markii hore idhi yaan la weydiin anigu loo kale igu soo celin waxaan wadayaa ta internationalka ah taasina mar kale aynu ka hadli doonaa Eh, de kale waad ogtoo qof kasta muwaadina soomaaliya ama adiga ama aniga ama qof kasta abadda xaq buu leeyahay wuxuu doonay inuu ka fikira hase yeeshee maanta waxaynu ku takhasusaynaa arrimaha dibadda iyo markaa tii lookalka ahayd oo iga dhaafaysaan maanta yes su'aalaha marka xaggaas aad siinaysa marka xaggaas aad siinaysa waa ka fiirinaya oo
dowladda somaliland siba uga hadashay xukuumadda kale soomaaliyana si kale uga hadashay mas-uuliyiinta iyo asxaabta qaranka somaliland ee mucaaridkiina aad baa taas uga hadlay waxaan sheegay heer gaadhay in uu madaxbanaanida somaliland arrintaasi wasiir xakiga dibadeen han xakiga joogaa waxaan kaga jawaabayaa horta anu aad iyo aad baan u soo dhoweynaya wada hadallada haddaanad la hadlin dadka wax iskaga keen jiraan meel gaadhi maysid aad iyo aad baan u dhiiri gelinayaa uguna mahadnaqayaa madaxweynaha iyo guddidiisii raacday ee la shaqaysay ee ka qabgashay shirkii turkiga turkigu wuxuyna siiyey platform ma- labadii madaxweyne meel wada fadhiistaan labadii calam meel la wada dhigo oo de facto iska ictiraafa marka horta wada hadalku aad iyo aad buu u fiican waa laga yaabaa inaynu dhaliilno muxuu dhaqaaqistiisa iyo- iyo- iyo horumartiisa inaynu ka fikrona sidee waxaan loo dedejin karaa miyaynu cid kale ku soo daraa ma turkigu baynu ku daynaa hase yeeshee wada hadalku waa wax aad iyo aad u fiican waana wax aad iyo aad aad- aad fi- siday igu muuqato aanu sii wadayno ayaga iyo ciddii kale aynu kala tashanayna arrinkan oo kala tashanayna arrinkan hawada waxaan anagu arkaa inay tahay horumar iyo achievement la gaaray waxaan la kulmay ninka number two-ga u ah un resident coordinator baa laydhaa ama humanitarian coordinator waa ninka nin kaleskay ku xiga horeelkaygii ugu yimid nairobi arrinkan sidii hawsheedii loo geli lahaa terms of referencekeedii board of directorskeedii sidii lacagta loo qaybsan lahaa iyo hawsheedii in la galo wasiirkan hawada iyo iyo iyo iyo iyo cirka waan kala hadlay waanu isu imanaynaa qubaraa la shaqaysa inaanu sida iminka markaa hawshaa loo geli lahaa aynu u wada qaybsan lahayn cirka lacagteeda iyo kharashkeeda iyo sidii loo fulin lahaa in la galo anigu ma qabo shakhsiyan anuu hadda de afartan sannood hay-adaha caalamka u shaqaynayay inay inay wax ku jaban yihiin wadahadallada wadahadalladu waa guul inoo soo kordhay waxa weeye inaanu ka fikirno sidaynu wadahadalladii u sii kordhinaa iyaynu la sii tashannaa ma turkiga oo kaleaynu ku daynaa ma qaar kaleaynu la tashannaa sidee baanu wixii u dhaqaasinaa hawsha ii taalle ugu weyna waxa weeye inaan wadahadalkaa dhaqaashidkiisa ciddaan kala tashanayo ciddaynu ka taakulaysanayno iyo horumarkeeda iyo inaanay stailmes ku dhicin meel isku taagin oo afartii bilood inta mar lasu yimaadan yar la dhameeyo oo ay dhaqaaqdo marka insha allah taasaynu ka shaqaynayna laakiin ma qabo in ay wax ku jaban yihiin wada qaybsiga aynu qaybsanayno waxyaabo ka badan iyo intaana waxaanu ka rabnaa walaaladeenna aan wada hadalka naga dhahay markaan iminka tegey nairobi waxaan la kulmay hay-adahan caalamka ninkan haysta waxaan u bandhigay inaanu aad iyo aad uga xunnahay msfka tegista ay ka tagtay waddankeena waa meel nabad ah nabad bay ku joogeen qaraarkan ay qaateen ay ku saameeyeen xamarka bixista ay ka baxeen waxaan idhi annaka nama khuseeyo hase yeeshee hay-addu waxay goosatay ama aftubaa ku dhacay dhibaataa dhacday nabadgelyo daraa kaga dhacday xamar taa awgeed bay bolocy saamaynaya waddankoo dhan qaateen waxaan maan arkin qofka hay-adda haysta laakiin waxaan arkay ninka u n ka haysta waxaan idhi please messagekaasi waannu ka xunnahay annaka nama khusayso waad n g o aanu aad iyo aad ugu haweynahay shaqo fiicanna la haysa nabadgelyadooda aanu annaku sugayno waxaanu doonaynaa in wixiina lagala qaban karo aanu la qabanno waanaanu la xidhiidhaynaa waayo run ahaantii dee xaqinaguma ahaa wax waddan kale ka dhacay ama dhibaato waddan kale ka dhacday in annaka ayna saamayso waana midaynu dee ka wada hadli doonno sidaynu ugu soo ceshan lahayn waayo waa hay-adaynu u baahan nahay waxayna la qabata caalamkana laga yaqaano wanaagsanna marka hay-adaheenna sidaynu u wada ilaalin lahayn una joojin lahayn ayna una shaqayn lahayn hawgeedaanu qabanno weli lama samayn waa anigii imikana sheegay waxaan kala hadlay ninkii haysta ee filip wasaaro la yidhaa nicolskay ku xiga inuu arinkaa kala hadlo i k oda wasiirkeennana waan la hadlay waxaanu doonaya inaanu si deg dega u dhaqaajino wiigan aanu ballansan nahay in board of directorskeedii iyo terms of referencekii gruubkaas shaqaday qabanayaan iyo sidii wax loo qaybsan lahaa hawsheeda la galo lama bilaabin weli laakiin waa hawl noo taalla si deg degan aanu kuga qaban doono
magacaygu waa xadiis maxamed xadiis waxaan ka socdaa shabakadda baadiya taabica shabakadda shabakadda baadiya waxaad sheegtay inaanay somaliland la fadhiisanayna shirkan barasir iska dhacaya soomaaliya waxaad ka dhawaajisay horena somaliland u sheegtay miis kastayna somaliland la fadhiisanayso takiyadeed cid walba ay ku jirto dalka somaliland maadaama arrinka hore looga dhawaajiyey adna adigu sheegaysa inayna waxba ku jirnayn shabaka somaliland lala fadhiista dhinaca somaliland maxaa ku jaba maadaama dhaqaalihii meesha lagu qaybinayo tamiiska la fadhiisataan sida shirka hore oo u fadhiisateen ayaa dhaqaalihiina boolida lagu qaybinaya kasoo qaadataa maxaa ku jaba waad mahadsan tahay ee horta shirkan wuxuu ahaa shir xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya iyo yudu barnes catherine ashtot ay wada jeergaraynayaan waad la socotaa in david cameron kii hore uu xasan sheekh maxamuud la samaynaya aynu diidnay micnaheedu ma aha diidmada aanu diidaynaa dhaqaalama rabno diidmada aynu diidaynaa waxay ku saamaysan tahay idinka laynama waxaa loo soo casuumo shirkan loo qabtay xasan sheekh iyo dowladda soomaaliya iyo yuyu sidaad ula socoto laba wadanoo maanta wada hadalla ka dhexeeyeen nahay labadooda haddoola siman baynu nahay haddii si simanaanshaan naloo soo casuumo waannu ka qayb gelaynaa hase yeeshee maadaama shirkani uu huseeyo dowladda xamar annaku marti ka noqon mayno qadiyadayada iyo dhaqaalahana waannu u sharaxnay dowladdan iyo dadka bixinaya ee downariska ah waxaana imminka aannu isla gaadhnay in iyana kooda la siiyo ilaahay u barakeeyo inana keena layna siiyo oo aanu ku dadaalayna inaynu dhaqaalaheenna meesha kaga tegin markaa dhaqaalaheenna iyo komitiyadeenna iyo sida loo habaynayo waa hawl aan ka shaqaynayno waxaa ka shaqaynaya wasiirka planninka beritatyin baa ka imanaya nairobi donariskoo dhammu u dhan yihiin iminka for the last one month baynu ka shaqaynaynay marka inaannu dhaqaalaha yaga gaar u raadsanaa waa halkeeda hase yeeshee maadaama la casuumay xamar waxaannu ka codsannay annana in oktoobar oo nofembar aannu diyaarun haddii mid naloo qabto maaha xataa new dealka oo keliya ee shirkii somalilan iyo iyadu wada qabsadaan aannu ka qayb gabo laakiin mid annaku aannu ka hoosayno ama sabordinad u nahay waddan kaloo la soo casuumay oo galmudug iyo guruubka aan la sinaano diyaar uma nihin mana oggolaanno haddaba waad mahadsan tahay safaarado badan baynu leenahay waxaan ku tala jiraa inaan review garayo safiir baynu u magacaabnay south sudan south sudan waa waddan aad iyo aad inoo soo dhoweeyey wuu ka qayb galay madaxweynaheenu gubanimadoodii calankeenna calamada caalamka laga agtaagay si aan lixaad lahayn laynoogu soo dhoweeyey annana waxaynu magacaabnay safiir hase yeeshee sidaa hortoo la socoto south sudan iminka dhibaato yar baa ka taagan silbakeer madaxweynahoodu vice presidentka iyo bagaan amoon iyo groups badan buu sii daayey waa hawla noo taalla safiirka xafiiskaygu joogaa mataliyuu ii yahay waa ila shaqaynayaa hawshaasina waa hawl noo taalla iyo hawlaha kale ee qaabilsan safaaradaha dibadda waa wadaeegaynaa qiimaynteedaannu ku samaynaynaa wakhtigeeday imanaysaa laakiin south sudan waa waddan aan aad u qadarayno waana tegi doona insha allah safiirkina wuu ila shaqeeya xafiiskii joogo maasanidin thank you very much thank you thank you so much you guys you guys you guys ما معزدين مرة ستي عنه شهاجة
idanka idanka wasaaradda khaarajiga bar baa ka timi sidaa wuxu sheegtaan ayay ku xidhantahay nolosheeda wasiir gudihiisaga waxay aad sheegtaan unba ummadduna akhrisanaysaa adduunkuna akhrisanaya wayna si fiican oo iibisaan hawshaa gashaan
iyagaa su-aalihii dhameeyey iyagaa isjoojay iyagaa rifayskii
أهلا وسهلا كيالا كيالا كيالا
كتر الهرب والمغتسل